ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay wax walba oo khilaaf ah oo ka dhex taagan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka loo baahan yahay in ayaga ay dhammaystaan islamarkaana ay ka gaaraan xal waara cunintaas dalkiisa sii raaciyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya in beesha caalamka aan lagu tashanin marnaba aysan xal ka gaari karin waxa ka dhex taagan dhexdooda waa siduu hadalka u dhigay
sida uu hadda waxaan akhrin waxa weeye haddii la kala joogo dee untuhun baa imaanaya dadku waxa weeye waa in lasu socdo in lasu imaado wixii jira mugdiye hadday ayeen iyo hadday yihiin khilaaf iyo hadday tahay aragti iyo intaba in laska qanciyo meesha tan waa laga yaabaa adduunku inuu xoogaa garab nagu siiyo wax naga dhow laakiin marna nooma xalinayo annaga dhexdeena waxyaal annaga inoo taalla inaan xalino annagaana laka rabaa inaan maaragtay wax kasta ka wada hadalno runtii inaan annaguna wadahadalkeena oona ku salaysnaanaa wax kasta in xal waara lagu gaaro wadahadalka hadda soo runtii waa aan soo afgaranay waa rajeynaya insha allah xal waara inaan ka gaarno wax kasta maaragtay markay ay dhammaadaan waa soo dhaweynaya runtii wafdiyada iyo dadkii wadahadalka galay yacni sida u dhacay
shalay ay ahayd markii walmurtiye dhowr qodob ka kooban laga soo saaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka aweeda gaareen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo sidoo kale xukuumadda soomaaliya